إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan laba-iyo toban askari oo ay ku jiraan laba sarkaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday warar dhabagal ah oo ciidamada etoobiya lagula beegsaday duleedka degmada dinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool mid ka mida ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka ayay mujaahidiintu ku dileen duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaallo saf ballaaran ah ayaa habeenkii xalay lagu qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye etoobiya iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo ehelada haween ay ciidamada burundi ku dileen deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in la iska dhiciyo ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay ee maatida laynaya siddeed iyo toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada jigjiga ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato xabashida etoobiya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dabgeesay khasaare hantiyadeed oo ka kacay xaafad ka tirsan degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho labaatan iyo toddoba ruux oo ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dowro sharci ah loogu soo xiray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxgaradka golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka hadlay dadka la afduubanaya ee ku soo badanaya magaalada muqdisho dowladda suudaan ayaa boqolaal dollar siinaysa maraykanka si looga saaro waxa loogu yeero dalalka taageera argagixisada موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن laba-iyo toban askari oo ay ku jiraan laba sarkaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar dhabagal ah oo ciidamada etoobiya lagula beegsaday duleedka degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhabaha u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya oo ku socdaalayay duleedka degmada diinsoor ee wilaayada baay iyo bakool inta la xaqiijiyey waxaa wararka dhabagalka ah lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya islamarkaana ay ku jiraan laba sarkaal oo xabashi ah halka sidoo kale lagu dhaawacay lix kale oo ka tirsanaa ciidamada etoobiya wixii tafaasiil ah ee ku soo kordha wararkan dhabagalka ah ee loo dhigay ciidamada etoobiya waxaan ku soo gudbin doonnaa wararkeenna soo socda insha allah mid ka mida ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka ayay mujaahidiintu ku dileen duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale dagaallo saf ballaaran ah oo lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya waxaa faahfaahinaya wariyaheenna haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro qorshaysan iyo sidoo kale dagaalo toos ah oo lagu qaaday goobo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ka kala dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka magaalada muqdisho waxay ku toogteen mid ka mid a ergadii wax ka soo xulay baarlamaanka wakhtigiisu sii dhammaanayo ee dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cismaan sagaarow sidoo kale magaalada muqdisho weerar qorshaysan ayay mujaahidiintu ku dileen askari lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxamed kaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka kale weeraro xoogan ayaa lagu qaaday habeenkii xalay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gado weerarka koowaad oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana socday muddo laba saac gaaraysa ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay ku qaadeen saldhigga askarta xabashada itoobiya ku leeyihiin degmada buurdhuubo ee gobolka gedow dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilawareedyo mas-uul ah ayaa idaacadda islaamiga alfurqaan u xaqiijiyey inuu jiro khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidamada xabashada itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada buurdhuubo sidoo kale walaayada islaamiga ah ee gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday askarta kenya ee difaacyada ku leh degmada ceelwaaq ee gobolka gadow dagaalka oo dhacay fiidnimadii hore ee xalay ayaa la rumaysan yahay in ciidamada kenya khasaare ka soo gaaray ha yeeshee lama helin cadadda rasmiga ah ee khasaaraha gaaray kenyaatiga isku soo wada duub oo howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobollo ka tirsan soomaaliya iyo gudaha kenya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya ehelada haweenay ciidamada burundi ku dileen duleedka deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in la iska dhiciyo ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay ee maatida laynaya tafaasiisha warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali dadka ku dhaqan deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aada uga murugaysan dil shalay ciidamada burundi ay u geysteen haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka ciidamada burundi ayaa baas ku shaqshaqay haweenayda oo gurigeeda joogta ka gadaal markii ay ugu galeen kadib waxay diideen in dadku meydkeeda ay qaataan dadweynaha ayaa dhigay mudaaharad ay ku dalbanayaan in meydka la siiyo goor dambe ayna u suuro gashay in ay qaataan oo ay aastaan haweenaydan ayaa waxa ay hooyo u ahayd sideed caruur oo agoona kuwaas oo aabahood horey ciidamada burundi ay ugu dileen isla deegaanka hambuurana ee gobolka shabeellaha dhexe nin adeer u ah caruurta haweenaydan ay dhashay ayaa waxa uu ka waramay sida ay waxu dhaceen ayadoo gurigay joogtay dileen gurigay soo galeen dabadaaxay ku fureen meeshaasay naftooda dhacday waa sawirteen waa ka tageen meydkiay noo diideen mudaharaadaan samaynay markii mudaharaadkii aan samaynay haddana xoogay nagu isdamxaaleen cabaday nagu fureen baabuurtay soo kacsadeen xoogay nagu dardareen ilaahay waan dhibaatay saasaan meydka ugu tagnay meydkii marka saasaan ugu tagnay waan dhar iyo wax saarnay haddaan qabrigeeda quru hayn haddaan qabrigeeda quru hayn waa gaalada wahay gaalada wahay burundi wahay burundi burundi iyo wixii wehniye wahay iyo wixii la socdo wahay gurigeeday ku sugnaadeen gurigeeday ku sugnaaday wuxuu dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay la dagaalamaan shisheeyaha dalka kusoo duulay oo ciidamada burundi ay ugu horeeyaan waxaan ugu baaqayaa muxuu ahay ilaahay intii sameynta in ilaahay gacanteenu kor ka dhigo ilaahay gaalada naga qabto ilaahay gaalada naga dibiyo muslimka ilaahay kor ka yeelo intii islaamaho u dhegaysanaydaani ay la jihaado maanta jihaada waajib ah in lala jihaado gaalada oo meel walbay joogto gaaladaas lala jihaado oo ilaahay looga doonto mataqaanaa janna iyo wuxuu kala ballan qaadin looga doonto saasaan ugu baaqaya insha allahu ilaah bada nabadoon axmed cusmaan cabdi oo ka mid odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan islamarkaana ay qaraaba yihiin haweeneyda ciidamada burundi ay dileen ayaa isaguna baaq u jeediyay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa gaalada ha la yska dhiciyo dad muslimiinaad tihiin dhulkaad leedihiin dhulkaaga ninkii shaqaale kuu noqo lahaa ood beerta kuu fali lahaa oo xoolaha kuu raaci lahaad addoonso lahayd haddaad adigu u shaqaysid waa damiir xumo hadduu dhulkaaga kugu xakumo waa damiir xumo hadduu gabdhahaaga kufsado waa damiir xumo war adiga addoonkii kuu shaqayn lahaa ood ku naso lahayde ood kirayso lahayde haddaa adugu naf ka daydid suwadnimo meesha ugu dambaysa waaye hana la yska dhiciyo dhulkana ha laga qaato dhulku waa idinka dhaqan xooyeen adinka markaad badaha ku daadanaysaan oo duurka u socotaan ayagu waa kuwaan diyaaradaha lagu keenaya war ilaahay ka cabsada gaalada hala iska dhiciyaalaa dalkana hala xoraysto dalkeenna meelaan ahaynoona deeqaysaa ma jirto ciidamada burundi ayaa dilkan waxa ay geysteen wax yar kadib markii gaari nooca gaashaaman ah oo ay wateen qarax lala beegsaday islamarkaasina ugu yaraantii laba askari ay ku dhimatay gaarigiina uu gubtay qaraxaasi waxaa geystay xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal kula jirta shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaysa ciidamada burundi oo aar gudanaya ayaa waxay dileen haweenaydan gurigeeda joogtay shisheeyuhu marka uu xanuunsado waxa uu ka aargutaa dadka maatida ah sida haweenka carruurta iyo odayaasha siddeed iyo toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada jigjiga ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato xabashida ethoobiya maxamed muudey axmed abu muslim ayaa inoo soo jeedinaya faahfaahinta warkaasi tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida ee etoobiya shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo sidoo kale gaari kale oo ah nooca xamuulka ah islamarkaana ku socdaalayay waddada isku xirta magaalooyinka jigjiga iyo karamara inta la xaqiijiyey waxaa dhintay sagaal ruux oo shan ka mid ah ay yihiin rag halka afar kalena ay yihiin dumar waxaana intaasi sii dheer oo ay dhaawacyo culus gaareen sagaal ruux oo kale kuwaas oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa labada gaari ee isku dhacay mid ka mid ah dadkii soo gurmaday ayaa sharaxaya waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay walaal waxaan taagnaa labada gaadhi oo isku dhacay markay isku dhaceen gaadhiga yar baa waddada ka baxay markaa qof baa hormaray markaa ka baydh buu isyidhi waddadii buu xaggaa uga baxay gaadhigu gaadhiga weyna dushu ka soo socday maruu ka baxay ku noqow markuu isyidhi labada gaadhi waa isku dhaceen sidaasaan anu goobjoogu ahaa oo allan wax iga weydiiyaa dhanka kale oo haadkiisa xaggaynu noqon lahaa madgarays xaggaas uga baxay haadka kale iyo gala gaadhigu markaa soo noqoduu is yidhi iyo labadii gaadhi oo socdaysa baara isku dhegay markaa xawaarada bug maya kana aad u socday xawaara baska aad u socday oo dheeraynayay gaadhna aayar buu socday gaadhiga weyne marka aanu halkaasaan taagnaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in uu geeriyooday daroowalkii kaxaynayay gaariga xamuulka ah markaa kadib waxaan arkay dee dadkii iyo khasaare iyo dhimashaba leh dhaawac leh wataa gacanteeda waad aragtaaba dee kolley berihii gaawaaria ninkan ka saaray weliba ninka gaadhiga shaambooga birtan ka saaray u noolaa markaa kaa anugu xitaa kolkii mey baan arkay laba qof halkaa yaalla intaas sii wadayna laba naf laba wiiloo raga raga inaynu dul nafaxeen gaadhigan qaaday wax dhintay iyo wax dhaawaca iyay noqdeen dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya waxaa ku soo badanaya shil gaari taas oo qadarta rabbi kadib loo sababaynayo burbur xoog leh oo ka muuqda wadooyinka waddooyinka dadka soomaaliyeed ayaa etoobiya gumaysiga ku hayso ayaa laga qaadaa lacago badan oo canshuur ah taas oo lagu horumariyo magaalooyinka etoobiya iyagana dhib mooyaane wax dheef ah oo u soo laabta ma jiraan tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dabgeese khasaare hantiyadeed oo ka kacay xaafad ka tirsan degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho warbixinta warkaas waa kan mahad cubayd cali dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafado isku raran ah oo ku yaala degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sawiro laga soo qaaday halka uu dabku ka kacay ayaa muujinaya khasaaraha lixaadka leh ee uu sababay dabka waxaana halkaasi ku basbeelay ilaa iyo shan guri oo ay lahaayeen dad shacab ah mid ka mid ah milkiilayaashii lahaa guryaha gubtay ayaa sharaxaya qaabkay wax u dhaceen isagoona sheegay in dabku uu gaaray ilaa saddex boos islamarkaana uu geystay waxyeello aada u badan waxa saa ka dhacay waa waxaan u wada jeedno waa dabkan waa qadar ilaahay ma dhihi karno muxuu ka kacay waxaan dugnuhu holcay unbaan aragnay hadda wixii da naga halaabay waa un la meeri alwaax wax dhiba ma qabno dadka waa noo fiican yahay waxau ku gubtay kaliya waxay yeeloon oo alaabahay waaye iyo la meeri iyo alwaax cidna alla ku naqaanaa waxau gubta waxaa waaye laba boos way baaba'een oo wadaadkan dhinacayga taagan gurigiisii iyo gurigaygii labadu way baaba'een guwo kana dhiba dhibaa gaar
sidoo kale wuxuu sheegay in gebi ahaan bay xiran yihiin wadooyinka soo gala xaafado ka tirsan degmada warriigley taas oo sababtay in ay daahdo deminta dabka cidda ugu weyn ee demisata xaafadda waay li'annahu gadaal gudaha gadaalo waa la badbaadiyey shicibkaa badbaadiyey waxaan rabaa anugu inaan soo jeediyo xaafaddan hadda meesha maanta gubatay jiday leedahay inta kalees waddooyin ma laha marka waxa ugu muhiimsan ee aan leenaha maanta ha laga shaqeeya waxaa waaye in la furo waddooyin haddii dhacdo masiiba sidaan si loo badbaado ma jirto wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkan ka kacay degmada wardhiigley hase yeeshee waxa uu geystay khasaare hantiyadeed oo aada u badan labaatan iyo toddoba ruux oo ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dowro sharci ah loogu soo xiray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warbixinta warkaas waxaa inoo sii ambaqaadaya wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi xakaariya dhibay soo maraya xaalad kala nuuca gabagana la soo xoogi ma axadina heemays sidii xoola maahee ku jira xerada kuwa munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa waxay ka dhacday deegaanka alkawthar ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxayna gunaanad u ahayd dowro muddo saddex bilood ah u socotay toddobiy labaatan ruuxu ka tirsanaa maleeshiyaadka macweysleeda ee la shaqeeya shisheeyaha raggan ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey qaybo ka mida gobolkaas munaasabadii dowrada loogu soo xirayay kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey waxaana halkaas ka hadlay dad isugu jira culimo mas-uuliyiin nabadoona iyo sidoo kale qaar ka mid ah raggii isa soo dhiibay xuseen cabdi maxmuud wuxuu ka mid ahaa toddobiiy labaatankii is soo dhiibtay wuxuu ka sheekeeyey hababka ay shisheeyaha dadka u lumiyaan iyo fahamkii uu ka haystay mujaahidiinta al-shabaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeya waxyaabahay gaaladii iyo kuwii murtadiintaba aan kala soo kulanno iyo dadka say u sirayso iyo mujaahidiinta say dadka ay u naqsiyahayso in almunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiican allow nagu dar kuwa yidhaha mid haajar oo suufida gaaridaadan ii gacan haatis hal sano iyo bar waxay noogu khudbayhayeen oonu aanu ku qanacsanay al-shabaab inuu cadow yahay dalka rag kusoo duula oga waxay ii kala caddaatay maalin maalimanka burundig ahaan xeradoor ayaa tagnay ay waxay yidhaheen macaawisley iyo milatiri iyo anuunku walaalaan ha yidhi inama almu'minuuna ikhwatun aanu qur-aanku akhrij aan ku arki jira waxaan ogaadhaba nimanka inaan walaallo ah al-shabaabna waa xaq u taagan yahay sidoo kale laashin ciise maxmuud xiinshe ayaa isna shirib cajiib ah goobta ka jeediyey xisbullaahiyay waa inaad xaadir noqotaa inta gaalka xaaraanta cuna laga xurayhaye xoogsa xisbullaahiyey na xoogsa xisbullaahiyey haddaan xaaji cali xukune aan xaaji cali xukune u xisha xoola gaalna ninkii u xisha xoola gaal xagow naga yaal xabashaadow ku xirnaa sheekh cabaas abu maxamed waa waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe wuxuu munaasabadda ka sheegay in ka walaayahaan ay aada ugu faraxsan yihiin tallaabada ay ku dhaqaaqeen raggan ka tirsanaa macwiisleeda taas oo ahayd inay kasoo baxeen safka shisheeyaha waxaa aada ugu faraxsannahay raggan taa'ibiinta ah oo u soo laabtay rabbi subxaanahu wa tacaala oo abuuray oo maantana ka soo bixiyey gaalnimo oo keennay islaamnimadii waxaan leenahay dembi waa dhaca alla jalla wacalaa wuxuu noo sheegay dadka addoommaha ah oo ku hadgudbay naftooda naxariista alle ha ka quusan alla jalla wacalaa in naxariistiisa laga quusto waxaa ka quusta gaalada sidaa daraaddeed in alla jalla wacalaa loo towba keeno ee laga towba keeno dembigii la galay alla waa tawaab waaliga oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale raggan isa soo dhiibay faray inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha dalka kusoo duulay jazaakum allahu khayran dadaala dhallinyaro idinka idinku talagaalno sida macalinka sheegaya weye tuulooyinka hadda la sheegayo oo gaalada joogta waxaa la rabaa ma ogtahay dee anaga og meeshay ku jiraan inaad dhahdaan horkacdaan inaadna horkacdaan dee insha allahu tacaala igtixaam aan ku samayno insha allahu taala islaamka aan kaga filinaano dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale soddon roo wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka macwiisleeda ay isku dhiibeen walaayada hiiraan kuwaas oo la shaqayn jiray baangarafta uu ku shaqaysto maraykanka iyaguna munaasabad ka dhacday deegaanka show ayaa dowla diini ah loogu soo xiray waxa aynaga xusuusinahayn caawa barnaamijka dhow xawareysyadan insha allah idinkugu soo gudbi doono odayaal dhaqan oo ka hadlay munaasabadda iyo sidoo kale wareysyo aynu la yeelanay qaar ka mid a macwiisleedii soo dhiibay ee dowladda qaatay waxgaradka golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka hadlay dadka la afduubanayo ee kusoo badanaya magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa inoo soo jeedinayaa falalka isugu jira dhaca dilalka boobka dhulalka afduubka iyo kufsiga ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho martigelisay ayaa ahaa afduubka waxgaradka golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud ayaa ka hadlay dadka la afduubanayo ee kusoo badanaya magaalada muqdisho bismilah alxamdulilah ilaah baa mahad iyo shukru iskale isugu kayna keena halkan annagoo ah dad muslimiin ah ka tirsan odayaasha gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka warbixinno dhibabka foolksha xun leh oo aan shareecada ilaahay ku bannaanayn ee ka jira waddankeenna soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir gobolka banaadir waxaa ka jira oon wada ognahay in gabdhihii la kufsanayo la qaadanayo ninka layska kala xadayo markii la geysto meesha la yidhaahdo meeshii la rabo inta la geysto hoteelada iyo xalane iyo inta la geysto kabacdi haddana baarka iyo keliyaha iyo wadnaha lagala baxayo ayadoo qalfoofa lasoo tuurayo arrintaas waa ka xunnahay mid ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in afduubkan uu yahay mashruuc ay wataan hay-adaha shisheeye aniga waxaan dhegaystay mar wakhtigan wax badan ka horeeya oo berigii iyagoo isbahaysiga ay xabadda ku soo bilaabeen banaandir waxaan dhegaystay ninkii wakiilka u ahay oo dhahaya annagu dagaalkeenna xabad waa aan ka bedelnay siyaasadan u bedelnay waxaan u bedelnay hay-adaha hay-adahan u bedelnay siyaasadaas inaan hay-adaha u marno aan u bedelnay ayadii lafteedii oo maalin laga joogo soddon iyo dhowr sano laga joogo oo sidaas dhahayo sidaas uu dhahayo uu leeyahay anigu dhegaystay ilaahay iga markaatiya waxaan dhegaystay hay-ada dawliga inaan siyaasadaheeda u marno sidaasna aan ku burburino soomaaliya sidaa waan dhegaystay galabtana ayadiyaa taagan ugu dambayntii waxay dadka ugu baaqeen inay iska dhiciyaan shisheeyaha wadafalalkan foosha xun dhibka ka taagan soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir haddaan laga istaagin oon laga dhiidhin oon caruurta hooyooyinka aabbayaasha dhallinyarada dhammaan aan la wada kicin oon layska dhicinin oon lala diririn waxaan dagaalin wax kuma lehe wax ay ninka leerada naga kici maayaan aan u istaagno mujaahidiinta aan garab galno kitaabkaiyo sunnada aan u istaagno ayagaasaana deeqa ayagaasaa ilahay noo soo dejiyey dastuurka ilahay noo keena asigaa ah ayadaasaan u istaagno aan ku dagaalno aan mujaahidiinta garab istaagno intaas baan leeyahay insha allahu tacaala magaalada muqdisho ayaa waxaa waayihii dambe ku soo badanayay afduubka iyadoo ilaa iyo hadda lala-yahay dad badan oo la afduubtay kuwaas oo aan la ogeen halka jaan iyo cirib lala aaday halka warkaasaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dowladda suudan ayaa boqolaal dollar siinaysa maraykanka si looga saaro waxa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku sheegay in xukuumadda suudan ay ogolaatay in maraykanka ay ku wareejiso boqolaal milyan oo dollar oo ah magdhowga askar ameerikaan ah oo lagu dilay warar ka dhacay dalka yemen sida uu xaqiijiyey trump dowladda suudan waxay ehelada ciidamada maraykanka ee lagu dilay weerarkii u s scol ee ka dhacay xeebaha magaalada cadan ee yemen siinaysaa lacag dhan saddex boqol soddon iyo shan milyan oo dollarka maraykanka ah lacagtan ayaa ah magdhowga askarta ameerikaanka ah waxaana la yaab lah in askartaasi aanay dilin xukuumadda suudan oo cidda dishay ay tahay dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka ah ee suudan cabdalle xamduug ayaa dhankiisa xaqiijiyay warka donald trump kaas uu ku tilmaamay guul u soo hoyatay xukuumaddiisa sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in sanad ka badan ay wadahadallo ku jireen dowladda maraykanka ugu dambaynna ay go'aansadeen inay dhiibaan lacagtaasi boqolaalka dollar ah oo sida hadalkiisa laga dareemayay lagu wareejiyey maraykanka xukuumadda ku-meel gaarka ah ee suudan iyo taliska milatariga ee waddankaasi maamula ayaa u arka tallaabadan mid keenaysa in dowladda suudan laga saaro liiska waxaa loogu yeera dowladaha taageera argagixisada uu maraykanku ku daray sagaashameeyadii xilligaasoo uu suudan ku sugnaa sheekh usaama bin laaden amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa